bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum dersigana wuxuu dhammaystir u yahay bachu rajiic bachu rajiic dersigii hore ayaan uga hadalay bilowgiisa yani bachiga bachu rajiic bilowgiisa dersigii hore aan uga hadalay waxaana sheegnay haddaan is-xusuusino niman ka mida qabaa-il carbeed oo cadal iyo qaaro la yidhaahba rasuulka intay u yimideen baa waxay dhaheen dadkayaga dad muslimiin ah ku jira islaamku wuuna soo gaadhay waxaan u baahannahay inaad nagu darto dad diintana bara qur-aankana noo aqriya marka toban asxaabta ayuu rasuulku ku daray dhexda markay sii marayaan meel layidha meel la yidhaahdo ba meel la yidhaha alrajiic oo biyo ah markay marayaan yay jilib ka mida labadii qabiilo hudayl hudayl qabiil la yidhaahdo laf ka mid a ama jilib ka mid ahoo la yidhahdo bani laxyaan yay u qayshadeen nimankiibaa soo raacdaystay nimankii asxaabta ahaa way dagaalameen sagaal toddoba ayaa la dilay oo ninkii madaxda ahaa ku jiro caasim saddexdii kale oo khubayb nin la yidhaahdo iyo nin kale oo la yidhaahdo zayd ibnu dathina iyo nin kale nimankii gaalada waan idin badbaadinaynaa wallaahi anaan idin dilaynina soo dega runbay moodeen way soo degeen markay soo degeen nin walba qaansadiisii inta xadhigga laga furay ayaa gacmaha looga xidhay nin nimankii ka mid a oo ninka aan magaciisa la sheegin wuxuu yidhi waatan khayaanadii koobaad inuu raacay nimankii wuu diiday way dileen labadii kale ayay maka geysteen ninka la yidhaahdo khubayb yaa marka quraysh oo dhan baa soo baxday oo abu sufyaan hogaaminayo xaramkaa laga soo saaray waxaa la geeyey meesha la yidhaha tanciim geed baa lagu xidhay meeshaasaa lagu googooyey marka intii aan la dilin wuxuu ka codsaday laba ragcadood inuu tukado wuu tukaday wuxuu ku yidhi haddii aynan aanan ka baqayn inaad tidhaahdaan wuxuu u dheeraynayaa cabsi uu qabo waan sii dheerayn lahaa markaasaa la dilay intaan la dilin buu marka wuxuu tiriyey nashiidkan ayuu tiriyey wuxuu yidhi allaahumma laqad ajmaca alaxsaabu laqad dhab ahaantii ajmaca waxay soo jamciyeen alaxsaabu isbahaysigii xawli aniga hareerahayga ayaa waxay ku soo ururiyeen dad oo dhan wa alabbuu waxay soo kiciyeen qabaa'ilahum qabiilooyinkoodii wastajmacuu way soo urursadeen kulla majmacin is-urursi kasta waqad qarabuu waxay soo dhoweeyeen ay keeneen meesha abnaa'ahum caruurtooda wa nisaa'ahum iyo dumarkooda ayay soo dhoweysteen wa qurribtu anigana waxaa la ii soo dhoweeyey min jidcin geed jiriddi tawiilin oo dheer mumannacin oo aan jabaynin ayaa la igu xidhay ilallaahi ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ashku u sheeganayaa qurbatii qariibnimadkayga aan keligay ahay bacda kurbatii dhibaatadayda kadib dhibaataday haysata iyo wamaa wixii baan alla u sheeganayaa jamaca alaxsaabu isbahaysyadani ay soo ururiyeen lii aniga ay ii soo ururiyeen cinda madjacii markay ijiifinayaan ay idilayaan waqad khayaruunii waxay i kala dooransiiyeen alkufra gaalnimo iyo walmowta walmowtu dhimasho oo duunahu ee gaalnimada haddaan diido in la idilayo faqad tharafat waxaa ilin sii daysay oo qubatay caynaaya labadayda indhood min gayri madmacin iyadoon ilina sii daynin oon ilma ka imanin ama ilina ka imanin yay haddana shubmeen fadal carshi allaha carshiga iska lahow sabirnii igu sabirsii calaa maa yuraadu bi waxa la ila doonayo ama la rabo in laygu sameeyo faqad badacuu laxmii hilibkayga ayay googooyeen waqad ba-usa madmacii adduunyana way iga fuuqfuuqgooyeen adduunyana iyo nolol way iga fuuqfuuqgooyeenoo way iga quusiyeen laakiin wuxuu ihi walastu ubaali beydkanay ku celceliyaan nimanka mujaahidiinta ah walastu ma ihi ubaali mid dan kale xiina uqtalu markii la idilayo musliman anigoo muslima calaa ayi shiqin dhinacii oo kaana filaahi ilaahay darti madjacii oo masracii meesha aan u dhacayo ama meesha la ii dhigayo danka malihi wadaaka taasina fii daati ilaahi alla subxaana watacaala daraaddi ilaahay daraaddi yaan saa ugu samrayaa wa in yasha hadduu alla doono yubaarik wuxuu barakeeyaa calaa awsaali shilwin xubin cadadkeeda weeye shilwin waa cudwi xubin awsaalna waa cadad ka saaran cad maaragtay hilib ka saaran calaa awsaali cudwin xubin cadad ka saaran cadna waa hilib yacna xubin cadad ka saaran mumasacin oo la googooyey fa qaala abuu sufyaan wuxuu ku yidhi markuu intaa qaaday ayusiruka ma ku farxi lahaysa ma ku farxi lahayd ayusiruka ayusiruka ma ku farxi lahayd anna muxamadan in muxamed cindanaa uu hadda aan halkan joogo oo nadribu cunuqahu aan qoorta ka geyno ka goyno wa anta adiguna fii ahlika dadkaagii aad ku sugan tahay saas ma jeclaan lahayd fa qaala wuxuu ihi laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa yasurunii farax ima geliyeen oo kuma farxeen annii anigu fii ahli inaan reerkaygii joogo wa anna muxamadan nebi muxamedna fii makaanihi meeshiisa uu joogo uusan halkan joogin hadda alladii meeshaasa huwa fiihi uu ku sugan yahay isagoon idinla joogina meeshiisa joogo oo tusiibuhu shawkatun qodaxa ay muddo qodaxdaasoo tu'diihi xanuujisa bal iska dhaaf wax kale inuu halkan joogoo dishaan iska daaye isagoo gurigiisii nabad ku ah oon waxba qabin inay qodax xanuujisaa muddo aniguna aan nabad ahaado oon gurigayga iska joogo waxaan ka jeclahay in halkan la igu dilo intay nabiga qodax mudi lahayd abuu sufyaan markuu la yaabayaa weligay ma arkin buu leeyahay nin dadkiisu ama atbaacdiisu ay saa u jecel yihiin way dileen marka wayna googooyeen wa wakaluu bihi waxay u wakaasheen man yaxrusu juthatahu ruux ilaaliya meydkiisa fa jaa-a waxaa yimid camr ibnu umaya addamri nin la yidhaahdo camr ibnu umaya addamri ayaa yimid faxtamalahu wuu qaatay bikhidcatin si khayaana a leylan habeen fa dahaba bihi wuu la tegay fa dafanahu wuu aasay wa kaana wuxuu ahaa alladii kii tawallaa tawaliyey qatla khubayb khubayb dilkiisa huwa cuqbata ibnu alxaarith nin laydhahbu aha cuqba ibnu alxaarith isagaa lacagta bixiyey oo nimankii soo iibsaday nimankii soo qabtay ninka ka iibsaday kaasuu ah wa kaana khubayb wuxuu ahaa qad qatala abaahu aabbihii kii dilay xaarian ahaa yowma uxud yowma badrin maalintii bader buu dilay wa fi saxiixi waxaa ku sugan saxiix keligii hadii la yidhaha bukhaari baa laga wadaa wafi saxiixayni labadooda wa fi saxiixi waxaa ku sugan anna khubayban ninka khubayb laydhaah awalu man qofkii ugu horreeyey weeye qofkaasoo sanna jireeyey al rakcatayni laba ragcadood oo la tukado oo sunno ah cinda alqatli qofka marka la dilayo wa annahu isaga waxaa kale oo saxiixa ku sugan annahu khubayb ru'ya in la arkay wahuwa asiirun isagoo ah nin maxbuus ahoo la haysto ya-kulu isagoo cunaya qitafan rucubyo oo min alcinabi cinab ah canab ah wamaa bimakkata makana hamaratun midhaba ayna ku sugnayn kaas isaga halkiisa halkaa wey khubayb waa la yaqaanaa oo waxaa lagu soo celiyaa walasta ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi shaqin kaana filaahi masraci dadka dhan way wada yaqaaniin wa amaa zayd ibnu dathina ninka la yidhaah fabtaacahu waxaa gatay safwaan ibnu umaya faqatalahu wuu dilay biabiihi aabihi buu dilay marka uun cid sheeg sheegaysa male isaga maaragtay sheekadiisa caasim khubayb baa caan ah wa bacatat qurayshun quraysh waxay dirtay quraysh nimankii la dhihi jiray bacathad ciidan bay dirtay ilaa caasim caasim bay u dirtay caasim ibnu thaabit waa ninkii bacdiga madaxda ka ahaa ee lagu dilay meeshii maaragtay benilaxyaan guryahoodii lagu dilay kaasay damcayd inay madaxiisa soo qaataan liya-tuu bishayin say ula yimaadeen oo min jasadihi jirhkiisa ka mida yacrifuunahu ay ku gartaan ilaan been baad xataa noo sheegteen bay ku dhahayaan kuwii wa kaana caasim wuxaa qatala kii dilay cadiiman mid weyn oo min cudamaa'ihim odayaashoodii ka mida yowma badrin fabacatha allaahu alla wuxuu ku soo diray caleyhi isaga misla dullati waxaad daruur moodo oo min addabri xoon ah xoonka waa la yaqaanaa waa wax shinida u agoo qaniyo kulul aw zanaaniir zanaabiir dheh xoon faxamadhu way ilaalisay min rusulihim kuwii ay soo direen falam yaqdiruu ma aysan helin maysan awoodin calaa shay-in wax oo minhu isaga ka mid a inay soo inay soo qaataan hadda yacni kitaabkan waxaad moodaa hadda dabcadan aan hayno dabcadan haddan aan aqrinayno waxaad moodaa waa dabcadii ugu dambeysay ee mu-alifka kitaabkan qoray uu saxiixay uu yidhi middanaa waxay tahay madbacada rasmiga intuusan dhimanin qoraal baana ku yaalla heshiis uu leeyahay tan waxaan ahayn maaragtay sax ma aha tan keliya taa la ictimaadayaa marka dabcaadkii hore aan haynay meelo badan waxbuu ka soo jarjaray malaha wuxuu arkay sanadkooda oon sax ahayn iyo wuxuu ku ku qoonsadayba waxyaabo badan buu kasoo jarjaray waxaa ka mid a caasim ibnu thaabit arrimihiisa markii hore nimankan markay u tageen qureysheyd ay rabeen meydkiisa isagoo bannaanka iyo maalin bay u tageen maalintii waxaa ka ilaaliyey xoonkii baa ka ilaaliyay way u tegi waayeen marka waxay dhaheen marka caawa aynu caawaynu u tegaynaa roob baa yimid roob weyn unbaa ilaahay habeenkii keenay waxaa soo rogmaday meeshii dooxii baa soo rogmaday dooxii baa la tegay meydkiisii way waayeen sidaasaa waxay ku qoreyd dabcadihii hore fa bacatha allaahu alla wuxuu u soo diray calayhi isaga midla dullati daruurtii waxaad moodo oo kale oo min addabri xoon ah aw izanaabiir xoon ah faxamadhu way ilaalisay min rusulihim dadkii ay soo dirsatay quraysh falam yaqdiruu ma aysan awoodin calaa shayin wax oo minhu isaga ka mid a inay helaan wa kaana caasim wuxuu acda allaaha kii siiyey acda allaaha alla kii siiyey cahdan ballan allaa yamusahu mushrikun mushrik inuusan taabanin walaa yamusu mushrikan isna uusan mushrik taabanin marka ilaahay baa u rumeeyey oo gaaladii markay rabeen inay wax ka goostaan meydkiisa waxaa lagu soo diray xoonkaasun markaasay carareen habeenkiina daad baa la tegay wa kaana wuxuu ahaa cumar cumar ibn khadaab lamaa balagahu khabaruhu markuu ninkaa warkiisii soo gaadhay wuxuu yihi wa kaana cumar wuxuu ahaa lamaa markii balagahu khabaruhu warkiisi uu soo gaadho oo lasoo hadal qaadaba yaquulu ka yidhaahda yaxfad allaahu ilaahay wuu xifdiyaa wuu ilaaliyaa alcabda addoonka almu'mina ee mu'minka bacda wafaatihi markuu geeriyoodo kadib ayuu ilaaliyaa kamaa yaxfaduhu siuu alla u ilaaliyo fii xayaatihi noloshiis marka bacthu rajiic sidaasuu ahaa khayaano la khayaanay oo dhagar oo niman reemiyiha ay nabiga khayaaneen asxaabtiina ay laayeen sidaas ayay ku dhammaatay waxaa kasii daran markan tasii kasii guldaro badan kasiina urkutaallo badan masaato bi'ru macuuna tii hore bacdu rajiic unbaaba loo bixiyey tanse waxaa loo bixiyey masaa waa guldaro guldaro weyn baa dhacday bi'ru macuuna wa fi shahri bishii nafsihi isla bishii uun waa bishii safar haddee alladii bishaasoo waqacad ay dhacday fiihi iyada masaatu rajiic dhibaatadii rajiic ay dhacday waqacdu waxaa dhacday masaatun guldaro kale ukhraa oo kale oo ashaddu ka daran wa afdaca ka foolxun min aluulaa midii hore waladii midaasoo tucrafu loo yaqaano biwaqcati bi'ri macuuna dhacdadii ceelkii macuuna wa mulakhasuhaa murtideeduna waxay tahay anna abaa baraa nin la yidhaah nin inkaar qabo oo abaabaraa la yidhaah taas waa kunyadiisa abaabaraa laakiin magiciisa waa caamir ibnu maalik caamir ibnu maalik almadcuwu oo loogu yeedho bimulaacibi alsinati al asinnati mulaacibi al asinnati kii ku ciyaarayay caaradaha nin hargaanti aho caaradda asinada waxaa laga wadaa waranka afkiisa waranka caaradiisa waranka caaraddiisa kii ku ciyaari jiray saasaa la yidhaah ninkaas oo magaciisa la yidhaha maalik ibn caamir ibni maalik yaa qadima calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay buu u yimid almadiinata magaalada madiina ayuu ugu yimid fadacaahu rasuulku wuxuu ugu yeedhay sidii ruuxii yimaadaba uu ugu yeedhi jiray ilalislaami islaamka falam yuslim ninkaasi ma islaamin walam yubcud mana fogaanin meel dhexdu istaagay ma islaamin islaamkana wax kama sheegin marka waa khaa'im buu ahaayoo in la aamino ayuu rabay in la aamino ayuu rabay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow low bacadta haddii aad dirto asxaabaka asxaabtaada ilaa ahli najdin dhulkan kore ee najdi la yidhaahdee qabaa'ilka degan haddaad u dirto bal ka waran oo yadcuuhum dadka ay ugu yeedhaan ilaa diinika diintaada hadday ugu yeedhaan la rajowtu waxaan rajayn lahaa oon rajo ka qabaa oon quudaraynayaa oo raja igaga jiraa iyo hunguri igaga jiraa an yujiibuuhum inay ajiibaan oy ka yeelaan oo islaamaan marka rasuulku taa wuxuu arkay fursad ducaad inuu diro fa qaala wuxuu yidhi rasuulku innii anigu akhaafu waxaan u cabsanayaa calayhim asxaabtayda ahla najdin dadkaas reemiyiga ahe bahallada ah yaan uga cabsanayaa fa qaala wuxuu yidhi abuu baraa ninkii caamir ibnu maaligha wuxuu yidhi anaa aniga jaarun lahum mid magangeliyey baan ahay aniga carabtana riix magaca la ninkuu nabadgeliyo looma dhowaan jirin maxaa jira waxaa dagaalamaya qabiilkiisa soo dagaalamaya innii jaarun lahum buu yidhi aniga ayaa nimankaas magangeliyey marka rasuulku wuu aaminayo fa bacaa wuxuu ku daray macahu isaga arbaciina rajulan afartan nin fii qowli ibni isxaaq isxaaq siduu qabo laakiin wa fi saxiixi sida saxiixulbukhaari ku sugan annahum nimankaa uu diray rasuulka kaanuu sabciina toddobaatan bay ahayn waladii warkii fi saxiixi saxiixulbukhaari ku sugan ayaa huwa saxiixu saxiixna ah marka hadday isqabtaan bukhaari iyo ibnu isxaaq waxaa la qaadanayaa bukhaari baa la qaadanayaa toddobaatan bay ahaayeen ninkaas inkaarta qaba ayaana nimanka dhagray ee la yidhaahdo caamir ibnu maalik aw mulaacib lasina wa amara wuxuu amiir uga dhigay calayhim toddobaatanka almundir ibna camr nin la yidhaah almundir ibna camr axadi bani saacida nin la yidhahdo axadi bani saacida almunaqab oo lagu naanaysi jiray bilmunciqi liyamuuta almunciqi liyamuuta waa magac yaraha dhib badan weeye waxa weeyaan almunciq ducaa waxa weeyaan munciq waa heese ama ugu yeedhay geerida si loo dhinto kii dadka ugu yeedhay yacni geesinimadiisa ayaa laga wadaa geesinimadiisa iyo sida shahaadada iyo uu u raba ninkani almunciqi kii u yeedhayay liyamuuta si uu dhinto kaas almunciqa bilmunciqa liyamuuta waxa weeyaan luqiba bidalika liannahu asraca ila shahaadati shahaadada ayuu u deg deg badnaa inuu shahiid noqdo wa kaanuu waxay ahaayeen nimankaa toddobaatankii min khiyaari lmuslimiina muslimiinta akhyaartoodii bay ahaayeen wa fudalaa'ihim kuwa ugu fadliga badan ee ugu cilmiga badan bay ahaayeen wa saadaatihim madaxdoodii bay ahaayeen wa quraa'ihim kuwa qur-aanka yaqaanay ahaayeen fa saaruu way socdeen maalintii yaxtatibuuna binnahaari maalintii inay xaba guraan yashtaruuna bihi acaama ay ugu iibinayaan acaam liahli sufati dadkii xerta ahaa ee masaajidka gudihiisa seexan jiray wa yatadaarasuuna alqur'aana qur-aankana ay ay isla aqristaan oo ay isla subciyaan oo isla aqriyaan wa yusalluuna bileyli habeenkiina ay tukadaan xataa nazaluu ilaa ay ka degaan oy ka gaadhaan meel la yidhaahdo bi'ra macuuna wahiya meeshaas bi'ra macuunihi ardun dhul weeye oo beyna bani caamir reer bani caamir iyo wa xarata bani sulaym iyo xarata bani sulaym u dhaxaysa fa nasaluu hunaaka halkaas ayay ku degeen uma markaa kadib bacaduu waxay direen xaraam ibna milxaan mil yidhaahdo ayay direen oo asxaabtii ka mid a oo akhaa ummu saliim ummu salaym walaalkeeda bikitaabi rasuulillaahi rasuulka ilaahay kitaab iyo warqad uu soo diray iyo wuxuu u geeyey ilaa caduwillaahi cadowga ilaahay oo caamir ibnu tufayl la dhihi jiray kii soo dhagrayna ee ahaa maalik caamir ibnu maalikna lama hayo halkaa markay gaadheen warqaddii rasuulka waxaa loo geeyey ninka la yidhaahdo caamir ibnu tufayl falam yandur fiihi maba fiirinin ninkii u keenay warqadda oo la dhihi jiray xaraam inu milxaan muxuu ku sameeyey wa amara rajulan nin ayuu amray oo waxaa amraya caamir ibnu tufayl fa tacanahu wuxuu ku wareemay ninkii saxaabiga ahaa ee xaraam ibnu milxaan ahaa bilxarbati eebo min khalfihi gadaashiisa ayuu kaga wareemay falamaa markii anfadahaa fiihi falamaa markii anfadahaa uu ku wareemay uu geliyey fiihi dhexdiisa wara-a dama dhiiggana u arkay qaala xaraam wuxuu yidhi allaahu akbar fustu warabbi lkacba fustu waan liibaanay warabbi lkacbaan ku dhaartay maxaa jira shahiid baan ahay uma markaa kadib ay taasi dhacday istanfara wuxuu soo kiciyey caduwullaahi cadowga ilaahay lifowrihi isla waqtigiisiiba bani caamir qabiilka reer bani caamir la yidhaahdo oo dhan ayuu soo kiciyey ilaa qitaali lbaaqiina intii hadhay ninkan hadda la dilay maahna intoodii kale si loola dagaalamo oo loo dilo falam yujiibuuhu ma aysan ka yeelin way ka diideen maxay uga diideen liajli jiwaari abi bara ninka abi bara ah nin fiican buuba ahaa nimankan waxaa layidhi abibara badbaadiyey ay magan u yihiin annaga ma gelayno dagaalka marka abibara ballantii kama bixin ee waxaa khayaanay qabaa'ilkii kale uu meesha u yimid oo ninkaas caamir ibnu tufayliya maahna abibara oo malaacib al ansina asina ihi weli ma khayaano laguma hayo marka nimanka la yidhaahdo reer bani caamir way diideen inay asxaabta la dagaalamaan sababta u diideenna waxaa weeye ninka la yidhaahdo abibara ama caamir ibni maalik iyo nimankani magan u yihiin marka qolo kale yuu aaday fastanfara wuxuu soo kiciyay bani sulaym reer bani sulaym waa kuwii lagu duulay ee moogtahay reer bani sulaym waa kuwii sariyatu abi salama nimankii lagu duulay ee reer bani sulaym ahaa fa ajaabatu waxaa ka yeeshay reer bani sulaymki waa qabaa'il badan laakiin warka waxaa ka yeelay oo reer banu saleym ah cusaya waa ricil wadakwaan saddexdaa lafood ayaa ka yeelay in asxaabta la laayo fa jaa-uu way yimideen xataa axaatuu ilaa ay ka hareereeyaan biasxaabi rasuulilaahi rasuulka ilahi asxaabtiisa ilaa ay ka hareereeyaan oy dhinac walbaba uga yimaadiin fa qaataluu asxaabtiina way dagaalameen xataa qutiluu ilaa laga dilo can aakhirihim ilaa kii ugu dambeeyey ilaa kacab ibni zayd ibni najaar maahane ilaa kacab ibni zayd ibni najaar ninkaasaa ka badbaaday maxaa jira fa inahu isaga urtuha waxaa laga soo dhex bixiyey bayna alqatla dadkii dhintay isagoo dhaawaca iyo wuxuu iska dhex jibsaday uu iska dhex galay dadkii dhintay marka in la dhintay inuu dhintay ayaa la mooday wuu iska soo kacay markaa kadib marar badan way dhacdaa facaasha wuu noolaa xataa qutila ilaa laga dila yowma alkhandaqi dagaalkii khandaq oo qaswat laxsaab oo sanadkii dambe uuna sanadkii shanaad markaasaa la dilay haddana wa kaana wuxuu ahaa camr ibni umaya adumri ninka la yidhaah waa niman asxaab ah wa kaana wuxuu ahaa camr ibni umaya addamri waalmundir ibnu cuqba labadaa nin waxay ahaayeen ibnu caamir fii saraxi lmuslimiina muslimiinta xoolahooda ayay ilaalinayeen saasaa laga wadaa fii saraxi lmuslimiina muslimiinta xoolahooda ayay ilaalinayeen oy daajinayeen faraayaa fara-ayaa waxay arkeen adtayra shimbirta oo taxuumu ku wareegaysa xowla mowdici lwaqca meeshay guldaradu ka dhacday korkeeda shimbirta oo ku wareegay haday cunay haaddaa waxay rabtaa inay cunto ragga meydkooda ilaan xataa lama aasaye fa nasala almundiru mundir baa soo degay oo meeshii yimid fa qaatala almushrikiina mushrikiintii ayuu la dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo isna maca asxaabihi lagu daray asxaabtiisii labadooduba dagaalka way soo galeen oo wa usira waxaa maxbuus ahaan ay u qaateen camr ibnu umaya addamri ayay u qabsadeen falamaa ahbara markii uu u sheegay annahu isagu min mudar qolada mudar laydhaa inuu ka mid yahay jaza waxaa gooyey caamir ibnu tufaylkii yaa naasiyatahu foodda ayuu ka jaray timihiisa ayuu foodda ka jaray wa actaqahu wuuna xoreeyey xor baa tahay buu yidhi intuu markii hore fooda markuu ka jiray addoon baa tahay haddana waan ku xoreeyey buu yidhi wa actaqa wuu xoreeyey sababtuu u xoreeyeyna waxay tahay uu sii daayey can raqabatin raqabo lagu lahaa inay xorayso kaanat calaa ummi hooyadii hooyadii baa waxay ahayd buu yidhi inay qof xorayso waxay ku nadartay iyo wax saas marka hooyaday baan kaa xoreeyey oras ka tag buu yidhi waa nin aan malagi gelin mogtahay warajaca wuu laabtay camra ibnu umaya damri wuu laabtay ila nabiyi nabiga ayuu ku laabtay xaamilan isagoo u sida macahu ambaa almusaabi musiibadii dhacday warkeeda alfaadixi ee foosha xumayd masraca sabciina toddobaatan dilkoodii ama koob iyo toddobaatan haddii lagu daro ninkii mundir ahaa haddii lagu daro oo min afaadili lmuslimiina muslimiinta kuwooda ugu fad- fadliga badnaa ka mid a taasoo tudakiru ku xusuusisa tudakiru waxay ku xusuusinaysaa nakbatuhum guldaradoodu alkabiiratu ee weyn ilan waa koob iyo toddobaatanine binakbati uxud dhibaatadii uxud ayay ku xusuusinaysaa ilan toddobaatan halkan lagu dilay iyo toddobaatan halkan lagu dilay jab weyn weeye muslimiinta tirada marka la eego ilaa asa hate ana haa-ulaa'i kuwani kuwan oo uxud kuwa uxud ee la dilay dahabu way tageen oo waa la dilay fii qitaalin dagaal waadixin oo cad ayaa lagu dilay taas urkutaallo weyn ma leh wa ulaa-ika kuwaasina kuwa bi'ru macuuno lagu dilay dahabu way tageen oo waa waa la laayay fii khidratin dhagar iyo khiyaano shaa'inatin oo foolxun foolxun oo la- ceeb ahoo laga yaqiiqsada weeye shaa'inka waxaa laga yaqiiqsadaa la yidhaha walamaa markii kaana uu ahaa camr ibnu umaya fi ariiqi wadada markuu sii hayay ila ninkii baa iska sii xoreeyey oo isdaaye bilqarqarati meel la yidhaahdo oo min sadri qanaa nasala fii dilli shajaratin geed hoosti ayuu ku nastay markaasuu degay wa jaa-a rajulaani laba nin baa yimid oo min bani kilaab ka mida fa nasalaa macahu geedkii ayay la soo harhsadeen falamaa naamaa markay seexeen markay seexdeen labadii fataka bihimaa camrun camr baa labadii nin dilay uu gaaday hurdaduu ku dilay wa huwa isagoo yaraa u arka annahu qad asaaba inuu helay thara asxaabihi walaaladii asxaabtiisii aarkoodii inuu soo aaray uu soo aarguday wa idan isla kolkaaba macahumaa labada nin waxay wateen cahdun ahdi ballan oo min rasuulilaahi rasuulka ilaahay ka mid un rasuulka ilaahay uu badbaadiyey oo lam yashcur bihi uusan ogeyn markaasuu arkay qoraalkii laba qoraalkii buu arkay rasuulka oo badbaadiyey falamaa qadima markuu yimid magaalada madiina akhbara wuxuu u sheegay rasuulallaahi rasuulka ilaahay buu wuxuu u sheegay khabarkii bimaa facala wuxuu sameeyey inuu labada nin dilay markii dambena uu qoraalka ku arkay faqaala wuxuu yidhi laqad qataltu laqad qatalta waa dishay qatiilayni laba nin baa dishay soo maaha la adiyannahumaa diyadooda ayaan bixinayaa wanshaqala rasuulku wuxuu ku mashquulay bijamci diyatihimaa diyatayhimaa labadaa nin diyadooda iyo magtooda inuu soo ururiyo min almuslimiina ka soo ururiyo wa min xulafaa'ihim muslimiinta nimanka isku bahda ahaayeen oo alyahuudda yahuudda ahaa inuu ka soo ururiyo daynti diyadii ama magtii labadaa nin ilaa laba nin uu rasuulku nabadgeliyey weeye oo nin asxaabtii dilay waa in magtooda uu bixiyo wahaadaa kan alladii kii weeye saara ahaaday markuu rasuulku u aaday yuhuudda inay magtab bixiyaan bay damceen inay isku dil inay dilaan waan arki doonaa insha allah iyadoo tafiftiran diyadaas loo doonay yuhuudda yaa sababan waxay sabab u noqotay liqaswati bani nadiir reer bani nadiir in lagu duulo kamaasa kamaasa nadkuru sidaan sheegi doono ama kamaasa yudkaru sida la sheegi doono dhinaca kale walaqad ta'allama wuu xanuunsaday annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam liajli hadihi alma'saa guldaradan daraaddeed rasuulku aad iyo aad buu uga xanuunsaday waliajli ma'saati rajiic iyo guldaradii rajiic ee kale allatayni labadaasoo waqacataa dhacay khilaala ayaamin macduuda maalmo tirsan gudahood dhacay ta'alluman xanuunsi shadiidan oo daran wa taqallaba waxaa ka qaalib noqday caleyhi rasuulka alxusnu murugo iyo tiiraanyo walqalaqu iyo walwal xataa dacaa ilaa uu ka habaaro calaa haa-ulaa'i alaqwaami qoomalkankada uu ka habaaro walqabaa'il iyo qabaa'ilka allatii qolaynkaasoo qaamat samaysay bilqadri khayaanada walfatki iyo dilitaanka maaragtay dhagarta ah fii asxaabihi asxaabtiisii fa fi saxiixi waxaa ku sugan saxiix bukhaari waxaa ku sugan can anas maaligna waxaa kaga sugan qaala inuu yidhi anas baa dhahaya saxiix bukhaari bayna ku sugan tahay dacaa wuu habaaray annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama cala aladiina kuwii ayuu habaaray qataluu dilay asxaabahu asxaabtiisa dilay bibi'ri macuunata bi'ri macuunana ku dilay halaahiina sabaaxan soddon subxood yuu habaarayay yadcuu wuu habaarayay fii salaati alfajri salaada subax yuu ku qunuudi jiray wuxuuna habaari jiray calaa riclin wadakwaan walaxyaan wa cusaya wayaquulu wuxuu odhan jiray cusaya casat illaaha warasuulah fa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala calaa nabiyihi nabigiisa wuxuu ku soo dejiyey qur'aanan qur'aan oo qara'naahu aanu aqrin jirnay xataa nusikha bacdu ilaa kadib laga nasakho oo hadda kuma masxafka kuma qorna ilaan qur-aan la nasakhay baa jire oo maxay tahay balliquu cana naga gaadhsiiya waxaa laga hadlayaa asxaabta qowlkoodii nimankii la laayay ee la dhagray balliquu canaa naga gaadhsiiya qowmana anaa laqiinaa rabbanaa inaan rabbigana la kulannay fa radiya canaa uu naga raali noqday waradinaa canhu fataraka rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markaa wuxuu dhaafay qunuutahu qunuudkii uu qunuudayay uu dhaafay marka bi'ru macuuna iyo ma'saadii iyo guldaradeediina halkaas ayay ku dhammaatay wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam wasalaamu calaykum waraxmat ullah